bismillaahi raxmaani raxiim caweysi wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka raadiyo muqdisho kuwooda ugu darka roon shirkii ka socday magaalada istanbul ee dalka turkiga ayaa goor dhow lasoo gabangabeeyey islamarkaana looga hadlayay arrimaha soomaaliya oo ay ka qaybgalayeen madaxda soomaaliya iyo waddamada taageera soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa khudbad ka jeediyey shirka baarlamaanada carabta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada soomaaliya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamtay warar been abuur ah oo lacago looga qaadanayo shacabka soomaaliyeed taa oo ku aadan shaqaalaha loo qaadayo dalka sacuudiga wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda soomaaliya ayaa kulan la qaatay dhigiisa waddanka isu dalka imaaraadka carabta iyagoo ka wada hadlay arrimaha iskaashiga labada wasaaradood ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa nabad ilaalinta midowda afrika ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku haynta deegaano hoostaga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamada xoogga dalka ayaa howlgallo dhanka kale waxa ay ka wadaan shabaab lagu cirib tirayo deegaano hoostaga degmada bulaburde ee gobolka hiiraan waalidiinta dhalay dhalinyaro ku xiran xabsi ku yaala waddanka hindiya oo ka codsaday dowladda soomaaliya inay ka caawiso ama ay ka gacan siiso sidii ay xorriyaddooda dib ugu heli lahaayeen dhallinyaradaasi soomaaliyeed wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee galmudug ayaa kulamo iyo latashiyo la yeelatay qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanada wargala iyo iyadoo ay ka socdaan qorshooyin maamul cusub lagu sameynayo degmadaasi hooyo soomaaliyeed oo umushay saddex caruur ah oo matanaha oo aan gaarin wakhtigoodii dhalmada ayaa ka codsatay bulshada soomaaliyeed inay kaarmo gargaar ah u fidiyaan akhbaaraadka kale ee dunida dhegaystayaal waxaa ka mid ah griiga oo ka cabanaya dowladda ostri oo sheegay inaan lagu martigelin shirka ay dowladdaasi martigelinayso isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal mar kale caweysi wanaagsan warkii oo dhammaystiran gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa shirka baarlamaanada carabta ka jeediyey khudbad gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa khudbad ka jeediyey shirka madaxda baarlamaanada dowladda carabta uga furmay magaalada qaahir oo caasimada dalka masar shirkani oo ka dhacay xarunta jaamacadda carabta ee magaalada qaahira waxaa furitaankiisii khudbad ka jeediyay xogyaha guud ee jaamacadda carabta nabiil iyo gudoomiyaha baarlamaanka carabta axmed bin maxamed waxaana labadooduba ay si wadajira ugasoo ugu soo dhoweeyeen magaalada qaahira gudoomiyaasha baarlamaanada carabta iyagoo dhinaca kale ka hadlay muhiimadda ay leedahay iskaashiga baarlamaanada dowladaha carabta gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya madaxweyne maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa khudbad uu ka jeediyey shirka uu ugu mahad celinayo dowladda iyo shacabka masar iyo jaamacadda carabta waxa uu ka hadlay muhiimadda ay xilligaani leedahay iskaashiga iyo wax wadaqabsiga ku dhahan iskuduubnida iyo isjacaylka oo ku wadaan howlgalaan baarlamaanada carabta wuxuuna dhanka kale ku booriyey inay ka qayb qaataan maalgashiga xilligaani dunidu ay ku sameynayso soomaaliya oo hadda oo hadda ku taagan dowladihii horumarka ka sameeyey maalinimada brito ayaa qorshuhu yahay in si rasmi ah loo soo gabangabeeyo shirka madaxda baarlamaanada dowladaha carabta oo uga furmay magaalada qaahira ee caasimada dalka masar iyadoo gabangabada shirka lasoo saari doono warmurtiyeed ay ku cad yihiin waxaabihii shirka looga hadlay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada soomaaliya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamtay warar been abuur ah oo lacago looga qaadanayo shacabka soomaaliyeed taa oo ku aadan shaqaalaha loo qaadanayo dalka sacuudiga cabdulaahi muxidiin coodka ayaa warkan eegaya shirkan jarada ayaa ujeedkiisu ahaa turxaan bixin ku aadan shaqaale la doonayo in loo qaado dalka sacuudi carabiya taasoo ah heshiis dhex maray dalalka soomaaliya iyo sacuudi carabiya wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada arrimaha bulshada mudane cismaan libaax ibraahim oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay been tahay iyo marahabaabin hadallada la sheegayo ee lagu hayo magaalada isla markaasna si qalada lacaga looga qaadanayo shacabka soomaaliyeed waxaan halkan rabaa inaan ka caddeeyo maalmahan waxa magaalada ka socda oo la iska dhex maraya ama guud ahaanba dalka taasoo ah in si qaldan loo fasiray dad shaqaale ah oo sacuudiga loo qaadi lahaa ayaa rabaa inaan wax uga addeeyo sida aada la socotiin madaxweynaha ballanqaadkiisii hore ayaa waxaa ku jiray in ma aragtay dadka soomaaliyeed ayagasuwa shaqaabuur loo samaynayo ayagoo taa laga duulayo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxay heshiis la soo gashay dowlado ka mid ah dowladaha khaliisha qaar ka mid ah ama codsi ay weydiisatay in shaqaale soomaaliyeed meelahaas iyo waddamadaas loo shaqogeeyo cusmaan libaax ibraahim wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa faahfaahin gaara ka bixiyey xaalka shaqaalaha la doonayo in loo qaado dalka sacuudi arabiya iyo weliba shuruudaha ku aadan howlahooda waxa waaye aan horta dadka la qaadayo qof kastoo soomaali oo dhallinyaro oo rag iyo dumar rag iyo rag iyo dumar isugu jira oo shuruudihii la rabay buuxiya ayaa baxaya kan asaasa kan asaasa midi qof kasta weli si cadaaladda ayaa loo qaybsanaya haddii ilaahay yidhaahdo maamul goboleedadii iyo gobolka balaada dhammaantoodii ayaa waa loo qaybinayaa ma noqonayso wax ma aragtay dhinacna loo badanayo ma noqonayso wax laga garanayana ma noqonayso marka midaan waxawaye annaga qof kastoo shuruudahaasi buuxiyo oo soomaaliya oo shuruudihii markaas lagu qaada buuxiyo ayaa la qaadayaa toban iyo toddobadii bishan ayay ahayd markii guddiga xuquuqul insaanka ee golaha baarlamanka ee soomaaliya uu kulan la qaatay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka si wax looga weydiiyo arrimaha ku aadan shaqaalaha la doonayo in loo qaado dalka sacuudi arabiya
mahadsanid codka ciidamada xoogga dalka iyo kuwa nabadilaalinta midowda afrika ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku-haynta deegaano hoostaga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe maxamed xasan cali nashnaal ayaa warkan eegaya
abaandullaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareeye guutey cali baashi maxamed xaaji cumar oo ay garbihiisa ay fadhiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa ka warbixiyey howlgalladii muddooyinka ugu dambeeyey ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee kuwa amisom ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah gobollada dalka gaar ahaan gobolka shabeellada dhexe ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa amisom ayaa saaka ku guulaystay inay kala wareegaan maleeshiyaadka nabaddiidka ee ugus deegaanada ceelbaraf iyo caadle ee hoos yimaada degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe oo ahaa saldhiggii ugu weynaa ee kooxdaasi ay ku lahaayeen gobolka shabeellada dhexe taasoo dhabarjog weyn ku ah maleeshiyaadka ugus sida uu sheegay ammaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa ilaahay mahadii ah in laga sifeeyey inta badan tuulooyinkii iyo meelihii ay ku sugnaayeen muddada dheer tuulooyinka marka hore laga sifeeyey waxaa ka mid ah dhowr tuulo ilaa toddoba tuulo oo ku wareegsan meesha la yidhahdo biicaddo oo tuulo si fiican u weyn ah oo meel ganacsi ah oo meel dadku ku badan yahay xoolaali ah tuuladaas iyo maaragtay agagaarkeeda tuulooyinka ku jira waa laga sifeeyey kabacdi muddo yar kabacdi taariikhdii markaa laga sifeeyey waxay ahayd bishii kow iyo tobankii bishii hadda aan ku jirnay oo labaad sooma bisha labaad ayaa laga sifeeyey intii kabacdina ciidamadu waxay isku diyaarinayeen inay howlgalkooda sii ballaariyaan kuna sii fidiyaan deegaanka ceelbaraf iyo caadiley agagaarkaas oo dhan maantana waxaa ilaahay mahaddi ah in ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo amisom ay ku guulaysteen inay ka sifeeyaan ceelbaraf iyo caadiley iyo agagaarkooda oo dhan inay cadowgii ugus ka sifeeyaan oo ummadda dhibaatada iyo maaragtay hagardaamada iyo dhaqaale la-aanta iyo cabsida ku beeray ummadda soomaaliya o dhan waan ugu hambalyaynayaa guud ahaan gaar ahaanna dadka deegaanka degan oo dhibaatada badan ay soo marsiiyeen cadow abaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareeye guutee cali baashi maxamed xaaji cumar oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inay sii socon doonaan howlgallada looga ciribtirayo deegaanada farkutiriska ay ku dhuumaalaysanayaan maleeshiyaadka ugus si loogu dulqaado dhibaatada ay ku hayaan bulshada howlgalkan waxaan ku magacaabaynaa bayaankan waa bayaankii koowaad oo dib u sifaynta ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo amisom ay ka wadi lahaayeen gobolkaas waxaana sii wadi doonnaa haddii alla idmo bayaanka iyaga labaadna waxaan ku soo saari doonnaa meelaha kale oo laga sifaynayo ugus iyo ragga ka marata dadkaas oo ummadda soomaaliya dhibaateeyey waa ka mahad celinayaa wariyaasha waa u mahad celinayaa dadka t v-ga naga fiirsanaya iyo ummadda soomaaliya ciidanka xoogga dalka soomaaliya amisomna waan u hambalyaynayaa aada iyo aad baa umahadsantihiin la wareegitaanka ay la wareegeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee kuwa amisom deegaanada ceelbaraf iyo caadley oo hoos yimaada degmada mahaddaah ee gobolka shabeellada dhexe ayaa qayb ka ah howlgallada ka dhanka maleeshiyaadka ugus ee ka socda qaybo ka mid ah gobollada dalka
dhanka kale ciidamada xoogga dalka ayaa iyaguna howlgallo kan lamid ah waxa ay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada buulo burde ee gobolka hiiraan cabdinaasir cabdiqaadir geese ayaa warka halkaa inooga soo diray howlgalladan lagu baacsanayay maleeshiyada khawaarijta al-shabaab oo ay sameynayeen ciidamada qalabka sida iyo kuwa hiil walaal ee ku sugan gudaha degmada buruburde ee bartamaha gobolka hiiraan ayaa waxa ay ka sameynayeen deegaano iyo tuulooyin hor leh ee hoos yimaada degmada buruburde ee gobolka kuwaasoo ay ka mid yihiin deegaanada deegaanka jameeca mubaarak iyo buurweyn iyo biyo neef oo ilaa iyo soddon kilomitr ujirka qiyaasii dhanka koonfureed gudoomiyaha degmada buluburde mudane cabdicasiis cabdilaahi cabdi duurow ayaa idaacadda radio muqdisho ugu warbixiyey howlgalladaasi isagoona dadka ugu digayo dhagarta maleeshiyada khawaarijta ugus ayaa waxaa hadalladiisii ka mid ahaa
wax horumar keena ma jirto waxay qandaraas usoo qateen ugu dabaaben taana waa in la ogaadaa isku meel looga soo jeestaa danta guud laga wada shaqeeyaa horumarka laga wada shaqeeyaa ummadda waa inad diri kartaa reer buuriburta gaar ahaan waad arkaysaan waxa aan u samaynayno ummadda indhihiina mahalina shabaab wax alla wax uu hadda ka hor idin tari ma jirto oo antili president hadda kadib leh waa un sidiisii wax uu qabanaya ma jirto marka ninkaasoo nabadiiska shabaab la yidhaahdo waa in isku aragti buuxda laga qaataa waa in si isku sira loola dagaalamaa si loo gaaro danta guud ee degmada
manahan markii u horreysay howlgallo ceenkan oo kale ah lagu baacsanayo maleeshiyada naflacariga ee al-shabaab ee ku harsan gudaha deegaanada farakutiriska ee gobolka hiiraan waxaana maalmahana soo aadan la filayaa in ciidamada qalabka sida iyo kuwa amisom ay fariisimo horle ka samaysan doonaan haddii aan la idmo deegaanada haatan gabaad kuwa kooxda khawaarijta al-shabaab sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha ciidamada qalabka sida ee gudaha gobolka hiiraan
waalidiinta dhalay dhalinyaro ku xidhan xabsi ku yaala waddanka hindiya ayaa ka codsaday dowladda federaalka soomaaliya inay gacan ka siiso sidii ay xorriyaddooda u heli lahaayeen dhalinyaradaasi soomaaliyeed cabdiqaadir yuusuf irshaad ayaa warkani faahinaya dhallinyaradani oo tiradoodu gaarayso boqol iyo labaatan ayaa waxa ay ku jiraan xabsi ku yaalla waddankaasi hindiya kuwaasi oo lagu eedeeyey fal burcadbadeednimoa dhallinyarada ayaa waxaa laga qabtay xeebaha soomaaliya iyadoo la soo taagay dhowr jeer maxkamad ku taalla waddankaasi hindiya mid ka mid a ehelada dadkooda ay ku xiran yihiin waddankaasi ayaa ka sheekaynaya wiil ka xiran iyo dhallinyaro kale oo lala qabtay oo lagu soo eedeeyey fal burcadbadeednimoa agow wiilkaani si annaga mar baa la waayey mar baa la waayey muddo laba sano ah wiilkan waa la-aan jirnay meeshuuna ku xiraan jiray meesha marka uu ku xiraan jiray annaga waa ilaahay baan iska kala saaranay wiilkan dad badan buu uu la xiraa oo la maqnaa asaga sideed iyo labaatan nin oo asaga kamid ahaa aa la qabtay oo asaga lala qabtay oo sideed iyo labaatankaas nin oo ku jiray mar dambo laba sano uu naga maqan yahay oo kadib telefoon habeen naga soo wacay annagooda dhimasho isaga tirinay oo kii allaba isaga tirinay markaasayt marka uuna soo wacayna waan fiicanahay oo xaaladeyda way iska fiican taha buuna yidhi marka annaga sidiiyaan isaga rajo qabnay wiilka waxyaabo badan oo iska taban jiray oo iska taban jiray oo iska taban jiray aboowiinka hadeertaan waxaa igu dambeeyday muddo laba bilood hadeertaan ay kasoo wareegtay hadalkiisa ah igu dambeeyday kadibna hadalkiisa ma aanan maqlin wiilkaas aboowe waxaa laga qabtay xeebaha soomaaliya laga qabtay wiilashaasayta wiilashaasayta wiilal xeebaha soomaaliya laga qabtay ay ahaayeen annaga wiilkeenaan burcadbadeennimo kuma aanaan ogeen inuu ka mid noqday iyo inuu barnaamijyadaas ku jirana ma aanan ogeen aniga waa la qabtay ninbaa iyo soo sheegay galab goobaha kamida oo muddo ay kasoo wareegta hadeertaan lix sano ay kasoo wareegta ay tahay dhallinyaradani ayaa waxaa hadda ku haysta gudaha xabsi ku yaalla waddankaasi hindiya dhibaatooyin kala duwan iyadoo gudaha xabsiga ay ku xanuunsanayaan afar ka mid a dhallinyaradani oo waasiibay xanuunka malaariyada iyadoo mid ka mid a dhallinyaradaasina uu ku geeriyooday gudaha xabsiga sida uu inoo xaqiijiyey mid ka mid a ehelada dhallinyaradaasi isaga oo ka codsaday dowladda federaalk soomaaliya inay gacan ka geysato sidii dhallinyaradaasi ay dib ugu heli lahaayeen xorriyaddooda adeega nolosha meesha ka jirto nin xabsi ku jiro noloshiisa waa taqaanaa noloshiisa abowmacaani ma aan kaaga sheekayn karo wiilka waxyaabo marmar xay heetaa lagu soo diro waxyaabo dhibin jiray marka dad baa loo marin jiray dadkaas markii loo mariyo waxyaabahaasayta wax oo macnala nagama soo gaari jirin oo yidhi hadeertan siyaabaha uu sheegayaan abuumacaana nolol qalqiila ay tabanayaan sicedeen hadeertan labada mid kamid sakaraadabaa nagu jiro wiilal afar wiila oo waxaa hadeertan oo xabsiga dhex taalay dheheen oo sakaraada oo caawa may ka baxaysaa mise habeen dambe aan isdheheno meesha kurugtaas oo wax wax u qabanaa aysan jirin anagana waa dabanaalay dheheen oo dad dad dad isku xiga aan nahayay dheheen labada wiiloo meesha ku xanuunsan waa wiilal cudurka oo malaariyada iyo ay qabaana la yiri wiilasha dad xabsiga ku jira bay dhahodeen abuu waa iska rafaadsan yihiin oo yiri marka wallaahi billah wuxuu yidhi ilaahay baan aan reebadhaan ay noogu noqon tahay cid kaloon reebadhaan aan u dirsanana ma ay jirto annakana sidoo kale tahay ilaahay bay annakana reebadhaan noogu noqon tahay abuu wiilashaasayta annaka horta rajo horta waa tii allo rajo sideedaba waa midda ilaahay agtiisa taallo rajo oo annaka annaka aan dirtaa nimankaas aan ka qabnaa oo aan dheheenno inna loo dacwoodo oo dowladda inta dacdo oo yacni dadka hadda ninka ayaa hore sagaalka nin ka soo daayay waxay ahayd oo heshiisha laiska keenay waa nin wasiir oo dowladda ka tirsan waxyaabo badanuna ballan qaaday waa maqlayda oo dhahay ay haysto niman badan baan soo doonayaa oo dalal badan ku xiran inaan u tago xalqaadka nimankaas uu soo daayo burcadbadeed ay ahaayeen marka hadda barnaamijkaasna waa dhammaaday abuu macaane ninkaas intuu nimanka u tago oo soo kormeero oo xaaladiisa nala socdo oo yacni xusee
wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee galmudug ayaa kulamo ay la tashiyo la yeelatay qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanka wargalo iyadoo ay ka socdaan qorshooyin maamul cusub loogu hirgelinayo cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warka halkaa nooga soo diray mas-uuliyiin warkacaya wasiiru dolaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka galmudug cumar maxamed diiriya ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta maamulka gobolka mudug waxgarad iyo ogaal ayaa ku sugan deegaanka wargalo sawir waasaan magaalada gaalkacyo lixda kilomitir kaga deega dhanka bari waxaana halkaasi ay ka wadaan howlo maamul lagu samaynayo deegaankaas oo haataan leen wax maamula mas-uuliyiintaana waa waxa ay kulamo goonigooni lala howlamaa xalay mas-uuliyiinta iyo qaybaha kala duushan ee deegaankaasi taas ay kaga arrinsanayaan sida ugu habboon ee maamul lagu midaysan yahay loogu samayn laha deegaankaasi mas-uuliyiinta ayaa intay ku sugnaayeen deegaanka wargalo waxa ay warbixino ka dhegaysteen qaar ka mida bulshada deegaankaasi taas ay kaga hadlayaan arrimo la xiriira baahiyada awoodda bulshada ee ka jira deegaankaasi waxaa sidoo kale mas-uuliyiinta ay u sheegeen shacabka deegaanka wargalo in deegaanka wargalo ee gobolka midaysan lahayn wax maamula islamarkaana ay ka codsanayaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose iyo maamulka gobolka mudug inay maamul u sameeyaan deegaanka wargalo ilaa inta maamul uga sameynayaan ay ku sugnaayeen deegaankaasi maamulka gobolka mudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladaha hoose ee galmudug waa midooyinkii xidda dowlada ku howlanaa arrimo maamul lagu sameeyo deegaanada galmudug taas oo ugu dambeysay maamulkii laga dhisay dhowaan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolkaas oo muddo saddex bilooda wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka gobolka waa ugadeer sidii loo soo dhigi jiraa golaha deegaankaas oo markaan loo doran lahaa gudoomiyaha iyo gudoomiyahiisa maamulka degmada gaalkacyo taas oo lagu guulaystay bishii aynu soo dhaafnay isku soo waduba saacadaha soo socdaa waa la filayaa in go-aan rasmi uu ka soo baxo kulamada u dhexeeya mas-uuliyiinta maamulka galmudug iyo shacabka bulshada deegaanka wargalo ee gobolka mudug cabdirasaaq maxamed axmed radio muqdisho deegaanka wargalo gobolka mudug aad baad mahadsan tahay cabdirasaaq maxamed axmed hooyo soomaaliyeed oo mushay saddex gabdhood oo mataana ah oo aan gaarin wakhtigii dhalmada ayaa ka codsatay bulshada soomaaliyeed inay gargaar u fidiyaan muuse cusmaan abtoow ayaa warkan eegaya
hooyo aamina cali nuur oo ka soo jeeda qoys sabool ah ayaa ku umashay saddex gabdhood oo mataana ah oo biladhiman ah isbitaalka hooyada dhallaanka ee xanaano ee magaalada muqdisho waxayna ka soo qaxday degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose iyadoo haatan si barakac ah ay u degan tahay xeryaha barakacayaasha deegaanka carbiska ee gobolka shabeellaha hoose hooyadan ku umushay saddexda gabdhood ee mataanaha ah ayaa waxay qoys ahaan ka kooban tahay laba iyo toban qoys waxaana aabbaha qoyskan oo aan haysan shaqo uu ka xamaashaa shaqooyinka muruqmaalka ah taasoo aan dabooli karin noloshooda waxaan maanta ku booqday hooyo aamina cali nuur cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee xanaano halkaasi oo ay xaaladdeeda caafimaad ay ku baxnaaninayaan dhakhaatiirta isbitaalka xanaano hooyo aamina cali nuur ayaan kala sheekaystay xaaladdeeda caafimaad sida ay tahay xilligan iyo gurmadka ay u sameeyeen dhakhaatiirta isbitaalka xanaano saddex caruuraan amulaad saddex gabdhood waay saddex gabdhood waay harbis buunda harbisaan deganahay ahaa shabeellaha hoose afgooy agteeda eh meeshaan ka imaanada caafimaadkayga hadda alxamdulilah hadkastoo xanuun yaryar ma waa roon hadda waa roon alxamdulilah cali aadan oo ah aabbaha qoyskan ayaa ka codsaday dhammaan bulshada soomaaliyeed ganacsatadu inay caawiyaan doctor cabdiraxmaan nuur jaamac oo ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka xanaano ayaa sheegay in xaaladda hooyadan ay haatan wanaagsan tahay isagoona sheegay in saddexda gabdhood ee mataanaha ay umushay aysan ku dhalan bila dhammays islamarkaana ay u baahan yihiin xanaano gaara wuxuuna ka codsaday bulshada soomaaliyeed ganacsatadu inay caawiyaan reerkan ka soo jeeda qoys aboola
caafimaad ahaan haddaydu waa iska fiican tahay ka waran ilmaha caafimaadkooda ilmaha problemka jira horta hal mid baan werwer ka qabnay oo ah maadaama ay xilligoodii xilli ka yar ay ku dhasheen in ay u baahdaan waxay intubator iyo waxyaabaa lamida alxamdulilah iyadiyo way iska fiican yihiin oxygen ahaan may may may bala dhamaysan waqtigooda waxbaa ka dhiman waxa keliya ee jira waxa weeyaan miisaankooda yar waa saddex mid waa saddex kiilo waa laba kiilo iyo laba boqoloo gram midi waa laba kiilo midna waa hal kiilo iyo badh runaantii waa miisaan aada u hooseeya talabaad marka sidan oo kale multibrick oo jiro sida twiniska oo kale hooyadu ilmo hal wax ka badan jira ay ay sido waxay soo dejijisaa foosha marka taasaa ayaa keentay waa wax sababaha loo malayn karo midda hadda muhiima rabo inaan hoosta ka xariiqo waxa weeyaan inay yihiin dadkan dad financially low ah oo yacni duruuf dhaqaale ay hayso in alla intaan annagu aan wuxuu qabanay waxba shuruudoo isbitaalka ugama dhigin si bili-aadnimo ku jirta baa loogu shaqeeyey imika oo ay sidaa ay tahay oo saddexdaa cunug ay haysato hooyo aamina cali nuur oo ka mid ah qoysaska danta yar ayaa waxay horey u umushay laba carruur oo mataana ah
halka warkaa idinkaga imaanayo waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya mas-uuliyiinta afghanistan ayaa sheegay in boqol iyo labaatan iyo shan qof oo ay ay kasoo noqdeen ay kusoo noqdeen kaabuul kadib markii dowladda jarmalku ay u diiday inay siiso sharciga qaxootinimada mas-uuliyiinta afghanistan ayaa sheegay in dadkan ay isku ugu soo noqdeen wadankooda wasiirka arrimaha gudaha ee jarmalka thomas ayaa sheegay in soo noqoshada dadkani ay muhiim u tahay dibriiska wadanka dowladda jarmalka ayaa rajeynaysa ayaa rajeynaysa dadka la celiyey inay u tusaale noqdaan dadka reer afghanistan inaysan imaan jarmalka dadka afghanistaaniyiinta ayaa ahaa dadka labaad ee ugu badan ee halka milyan oo qof ahaa ee jarmalku uu magangelyada siiyey sanadkii nasoo dhaafay laba kun shan iyo toban guud ahaan dhegeystayaal warkii caweysnimo reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa cidda warkii ugu seego waxay dib kaga daalacan karaan beejkan internetka ku leenahay ee reediyo muqdisho dot net idina waad ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo la socodka warka iyaga nabadgelyo